madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaafi yoofdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi faarax juxa madaxweynaha galmudug ayaa qeybta v i b da kulan gaara waxa uu kula qaatay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya juxa iyo xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda deegaanada galmudug ugu horeyn waxaa madasha soo dhoweynta ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi faarax juxa waxaana uu sheegay in sharaf ay u tahay in maanta muqdisho uu kusoo dhoweeyey madaxweynaha galmudug waxaana uu sheegay in shirkii maanta lagu waday inuu ka dhaca muqdisho uu dib u dhacay maalinta beriyana uu dhici doono bismillahi raxmaan raxiim waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan kusoo dhoweyno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali xaaf oo qeyb ka ah shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka furmi doona berito haddii aan la idmo magaalada muqdisho shalay waxaa yimi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan shariif aadan maanta waxaa iman doonaa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland cabdiweli iyo axmed madow ayaguna soo socda waxaa lagu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo senatarada iyo shacabka sida weyn oo loo soo dhoweeyey waxaan fili doonaa in uu kulankaan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo howlaha waaweyn ee qaranka u yaal hadday tahay xoraynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqaynta marka intaasun baan odhan lahaa haddana madaxweynaha ayaan xeraysinan madaxweynaha galmudug xaaf ayaa ka mahad celiyey qaabkii loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana uu si kooban u sheegay in shirkan uu yahay mid ahamiyad gooniya leh bismillahi raxmaani raxiim waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo sanatarada xildhibaanada dhammaan shacabka soomaaliyeed oo hadda sida quruxda badan ii soo dhoweeyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidaad ogtihiin waxaan u nimid waa shirka oo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uu na casumay aada iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu noqdo shir hoosteeda mustaqbal soomaaliyeed iyo midnimo ayaan ilaahay ka rajaynayaa aada iyo aad baad mahadsantihiin war kale maanta iuga jiro waa mahadsantihin magaalada muqdisho ayaa maalinta beryaha lagu wadaa inuu ka furmo shirka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa laga dhur sugayaa qodobada ka soo baxa xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho